فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhuwaxa waraysiyada oo xiliyadan oo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waa habeennimo jimcaha taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay laba-iyo tobanka bisha jamaadul aakhir sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada qodobada caawa barnaamijka dhuwaxa waraysiyada aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah maxaa ku kalifay xasan sheikh in saacado gudahood uu galo heshiis badbixin ah oo uu sannad dhan xaaraan ku tilmaamayey warbixin muuqaal ah oo ay caawa baahisay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaan idiin soo gudbin doonaa sidee ayay culimmada iyo bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah u arkaan heshiiskii xaaraanta ahaa ee uu xalay xasan sheikh magaalada ankara dowladda xabashida etoobiya ugu saxiixay inay qaadato qayb ka mida badda soomaaliya aqoon-yahan ku xeeldheer cilmiga beeraha oo sameeyey daraasad uu kaga hadlayo in soomaaliya lagu beeri kara qamadiga iyo in kale iyo waxa dalkan iyo dadkiisaba u diiday inay qamadiga beertaan xubintii dhacdooyinka toddobaadka ayaan ka marnayn ee ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhuwaxa waraysiyada بعيد العمى لدين عظيم هو السامي qodobadaasoo idil goordhow ayaad maqli doontaan inshaa allah aan ku horreyno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka maxaa ku kalifay xasan sheikh in saacado gudahood uu galo heshiis badbixin ah oo uu sannad dhan xaaraan ku tilmaamayey waxaad ku soo dhowaataan warbixin muuqaal ah oo ay daqiiqado ka horbaahisay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waxaana warbixinta soo jeedinaya cabdulaahi yaasiin jaamac بسم الله الرحمن الرحيم
dowladda etoobiya iyo dadka reer etoobiya dhammaan waxaan leeyahay ha ku kadsoomina ha ku kadsoomina ma dhacayso kama gorgortamayno kama macaamilayno kamana heshiin karno taaka dhulka soomaaliya ka mid ah
kowdii janaayo laba kun afar iyo labaatan markii madaxweynihi xilliga ee somalilan muuse biixi cabdi uu qayb ka mid ah badda soomaaliya oo dekedu ku jirta u saxiixay dowladda etoobiya dibadbaxyo iyo khudbado iyo hadalla kale oo looga falceliyey tallaabadaas guracan waxaa geesteeda uga soo biirtay dowladda federaalka ee xasan sheekh maxamuud gurguurta oo hormuudka u yahay xasan waxa uu isu muujiyey nin diidanan etoobiya bad la siiyo laakiinse warkiisu waxa uu xambaarsanaa si cadna ugu sheegay farriin uu etoobiya u dirayey oo ahayd in haddii shacabka soomaaliyeed ay kacdoomaan guud ahaanba ay la safa doonaan xarakada jihaadka wadda ee shabaabulmujaahidiin waxaanu ka baqayey in qorshaha etoobiya uu dhicisoobo maamulkiisa iyo kuwa lamidka ahna daadka la raaciyo waxa uu durba caddaystay inaanu ka soo horjeedin in etoobiya badda soomaaliya qayb ka mid ah lagu milkiyo laakiin waxa uu ka soo horjeeday ay yihiin in cid aan asiga ahayno ay saxiixa leedahay oo ay bixisay waxaa soo haray aan hadda ka horna aan ra-iisul wasaaraha etoobiya aan ku dhahay etoobiya badda akses ma u yeelanay mase ma u yeelanayso ma ahan su-aashana dhex taallo ee waxay tahay etoobiya badda akses way u yeelanaye see ugu yeelanaya dad badan ayaa waxa ay caddeeyeen in dowladda federaalka ah iyo madaxweynaheeda oo muddo dheer ka shaqaynayay danaha etoobiya oo ay ugu horraysay sidii soomaaliya inta ka hartay ayuu la wareegi lahayd aanay runka ahayn oo aanay daacad ka ahayn warka ay ku muujinayaan in ay heshiiska badda ay ka soo hor jeedaan xasan oo durbo ka baqay in dhagartiisu fashilanto ayaana arrintaa ka jawaabay laakiin hal midaan soo qaadaya oo aan idhi- i dhibtay oo aan ila qumanayn saxna aan ahayn saxna ma aha waa kuwa yidhi somalilan ama waqooyiga soomaaliya dhulka ku yaal ee de- badda ku taallo annagu inaan bixinno ama muxuu ahay maamulka somalilan uu bixiyo ayuu diidan yahay xasan sheekho isagaa raba inuu bixiyo waa been beenlow nin dhintay iyo nin dheerow markhaati u qabsadaa haa la yidhi beenlow nin dhintay iyo nin dheerow markhaati u qabsadaa haa la yidhi laakiin waa waddadaas waddo ku imow maanta oo dhan haddaad dariishada isku soo riixaysidood inaad kasoo gesho rabtid soo ma geli kartid itoobiya dowladda federaalka iyo madaxdeedu muddo dheer ayay waxay sheegayeen inay yihiin saaxiibka iyo walaalka ugu dhow ee sabab u noqday inay cagahooda dhulka la helaan iyaga oo shacabka soomaaliyeedna ka iibinayay dacayad ah in ay itoobiya fiican tahay aanayna jirin cid u dhaanta sida warkay u dhigi jireen waxaan leeyahay dowladda etoobiya ee dariska aan nahay daris wanaag wada noolaasho nabad ku wada noolaansho dana wadaag inaan dana wadaagno diyaaraan u nahay laakiinse xaaladda la galay markii badda qaybteed la dhiibay waxa ay hogaamiyeyaasha federaalka ku qasabtay in ay qirtaan in itoobiya ay cadow tahay marka nimaan muxuu ahay eh, gobnimadeennii aan aqbalsanayn oo dhulkeennii nusaan qaadanayaa leh shacabkeenniina waa kala qaybinaya nusna waa saasaa tihiin nuska kalena waa saas na kala dhahayo isaga waa cadow iska dhicin iska celinowna mudan yahay xarakada shabaab almujaahidiin oo xogogaal u ah siyaasadda bariga afrika iyo guud ahaanba caalamka waxay la socotay heshiiska xaaraanta ah ee muuse biixi uu la galay ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed iyo waxa madaxweynaha dowladda federaalka ah uu ku diidan yahay xasan asagaaba garanba hadda inuu ku qanacsan yahay oo uusan diidanayn in waxa weeye maxaa la yidhaahdaa etoobiya bad la siiyo isagaaba hadda ku qanacsan oo sheeganayo oo warbaahinta la taagan khayradan laftigeeduna eh, laba laba shay isugu jirtaa mid horta waxa waye dadkaa lagu seexina oo soomaaliyeed ayuu ku seexinayay oo waxa waye lagu hurdisiina waxa waye waa qaylaha wadankii waa difaacaya oo kida in la dhaho midda labaadna waxa waye afgaro waa niyo iyo afgaro abeeyo afgaro oo waxa weeye bal anigana qaybtaydii kan weeye marka waa waa markuu leeyahay macnaha eh, colkuma aynu etoobiya batka soo rabnaa laakiin dariiqa soo marto yani aniga ay soo marto xoogaa gacanta ay i buuxiso intaa un weeye laakiin waa waddadaas wadda ku imaaw maanta oo dhan haddaad dariishada isku soo riixaysidood inaad kasoo gesho rabtid soo ma geli kartid intii xiisadda siyaasadeed ay jirtay dowladda federaalka ahu waxa ay heshiis mar la gashay dowladda masar oo la sheegay in ciidamo ka socda dalkeenna soomaaliya ay imaanayaan arrintaasna waxaa ka carootay etoobiya oo masar muran biyaha webiga niil ku salaysan uu kala dhexeeyo etoobiya si ay u muujiso awoodda ay gudaha dalkeenna soomaaliya ku leedahay waxay magaalooyinka ciidamadeedu gumaystaan qaarkood ka abaabushay dibadbaxyo iyada lagu taageerayo masarna looga soo horjeedo waxaana ka mid ahaa xudur iyo waajid xasan gurgurtana waxa ay tustay in meesha ciidamadeedu joogaan ay milkisay oo ay adisababo uga dhigan tahay etoobiya waxay marar badan ku celcelisay inaanay ka tanasulayn heshiiska badda lagu siiyey haddii mid kale loogu dirayana ay diyaar u tahay waxay bahdishay madaxweynaha dowladda federaalka ah oo marar badan boodaqaawis iyo booloxoofto saxaafadda la soo istaagay waxaana etoobiya u sheegtay inaanu xasan awood u lahayn inuu la dagaalamo ciidamadeeda soomaaliya jooga islamarkaana uu yahay nin muqdisho oo keliya aan amnigeeda ka adkayn iska daa inuu iyada isku taaga e
ሐሰን ሺያት አስታጥቆ ሊዋጋ ከሆነ ደግሞ xasan sheekh marka hore waa inuu noqdaa qof awood leh oo dagaalami kara xasan sheekh ma ahan qof awood u leh inuu la dagaalamo etoobiya aslan mana u diyaarsana arrimahaas turkiga ayaa dowladda federaalka iyo etoobiya u qabtay wada hadallo siyaasadeed oo saddex xilli oo kala duwan dhacay kii ugu dambeeyeyna waxaa ka soo qayb galay madaxweyne xasan gurguurte oo awal sheegi jiray in aanu etoobiya la kulmaynin ilaa iyo heshiiska ay somalilan la gashay ay ka laabato madaxweynaha turkiga rajab dayib ordogan oo etoobiya xiriir siyaasadeed kala dhexeeyo soomaaliyana dhaqaalaheeda iska gurta iminkana shidaal ka baaranaya ayaa isu keenay abiy axmed iyo xasan sheekh maxamuud gurguurte
Somali ve As a result of the confidence that Somalia and Ethiopia have in our country, we have wadahadallo dhex maray soomaaliya iyo etoobiya oo uu martigeliyey dalkeenna kuwaasoo socday siddeedii bilood ee lasoo dhaafay waxaan gaarnay horumar muhiim ah isfahandarradii jirtayna waxaan horay oga dhaqaaqnay tallaabooyin nabadeed taasoo labada dal ee soomaaliya iyo etoobiya ay ka wada shaqayn doonaan nabadda based on peace and cooperation between Somalia and Ethiopia.
hadda waxaa la soo gaaray dhammaadka riwaayadda waddaniga ahayd ee xasan sheekh wakhtiyada qaar uu u jilayay ummadda soomaaliyeed waxaana u kabagashaday in etoobiya uu siiyo qayb ka mid ah badda soomaaliya si maraakiib ay leedahay oo ciidamo kumanaan ah ay saaran yihiin ay ugu dhex gooshaan kuwaas oo doonaya in ay aakirka waddamada carabta qaarkood qabsadaan kuna haminaya in ay kacbada dumiyaan kow iyo tobanka bisha laba iyo tobnaad laba kun afar iyo labaatan madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud waxa uu ra-iisul wasaaraha etoobiya kula heshiiyey in qayb ka mid ah badda soomaaliya ay etoobiya yeelato Ethiopia and Somalia are two neighborly countries, and they have mutual uh, interests in cooperating together.
etoobiya iyo soomaaliya waa laba dal oo deris ah waxayna wadaagaan dano wada jir ah oo ay tahay inay iska kaashadaan waana inaan ka wada shaqaynaa sidii aan mustaqbalka barwaaqo u gaarsiin lahayn dadkeenna iyo dalkeenna waxaan aad u bogaadinaynaa dadaalka ay samaysay turkiga soomaaliya sidaba ay horay u ahayd waxay sii ahaan doontaa saaxiibka etoobiya Somalia, as has been, will remain a true friend of Ethiopia.
I believe that today's constructive discussions will push us into a new year.
waxaan aaminsanahay wadahadalladii labada maalin socday inay noo horseedi doonaan sannad cusub oo aan wada shaqaynayno oo ku tilmaaman saaxiibtinimo iyo wada shaqayn wadajir ah mar kale waxaan u mahadcelinayaa madaxweyne ordogan iyo shacabkiisa sidoo kale waxaan uga mahadcelinayaa madaxweyne xasan sheekh kulankan waad mahadsan tihiin His Excellency Hassan Sheikh for convening this meeting, also for concluding in a win-win approach. I thank you.
horanta sanadka soo socda ee laba kun shan iyo labaatan gaar ahaana bisha februari ayaa qorshuhu yahay in heshiiskan oo iminka is-afgarad ah mid rasmi ah loo bedelo oo xasan sheekh uu etoobiya saxiixa ugu duugo etoobiya waxay ankara ka noqotay iyadoon is-afgaradkii laga noqonin iyagoo meel lagu sheegay aysan jirin wixii is-afgaradka ku yaalay iyadoo la aqoonsaday ciidankeeda inuu yahay ciidan nafur u sameeyey soomaaliya waxaa su-aal leh madaxweynaha in badan uu diiday inuu miiska wahalka tago ilaa uu ka noqdo abey axmed iyo maamulkiisa ay ka noqdaan is-afgaradkii maxaa maanta riixay maxaa maanta geeyey waxaa geeyey waa iska caddahay waa cadaadiska gudaha ka haysta waa cadaadiska siyaasadeed ee gudaha ka haysta waxaa taas ka sii daran markuu dareenkaaga iyo damacaaga iyo dooqaada keliya ku hogaamiyo maxaa dhacaya duruufaha isla bedelaysaa xaaladda markaas taagan yaad ku xukun tahay cadaadiska markaas ku haysto ayaa kuu daran marka waxaa tahay nin dooqiisa la tashaday ajnabiguna dadka noocaasa sidoodaba way ka adag yihiin
muddaxileedkiisii hore xasan sheekh waxa uu tegay magaalada jigjiga ee dhulka soomaaliyeed ee etoobiya guumaysato waxaanuu sheegay in dhulkaas soomaaliyeed uu ka mid yahay dalka etoobiya sida uu hadalka u dhigay xasan sheekh waa ninkii ugu horreeyey ee asigoo xil madaxweyne soomaaliyeed haya taga dhulka soomaaliyeed ee etoobiya ay gumaysato isla markaana dadkii muddada dheer ku haminayey in gurmud xorriyad u horseeda kaga yimaado dhanka soomaaliya ku yidhaahda etoobiyaan baa tihiin maantana waa kan badde heshiiska baadilka ah ku siiyey etoobiya
haddaba muxuu yahay mowqifka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku aadan arrintan maxamed daahir ayaa inoo akhrinaya war-saxaafadeed maanta ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab
بسم الله الرحمن الرحيم
xilli dalka turkiga uu ka dhacay shir dhex maray madaxweynaha dowladda federaalka iyo ra-iisul wasaaraha itoobiya xasan sheekh maxamuud iyo abiye axmed etoobiyana ay ku heshay laba qodob oo ay ka doonaysay shirkaasi oo kale ahaa in bad ay hesho ciidankeedana ay sii joogaan soomaaliya ayaa kulankaasi iyo waxa ka soo baxay waxaa si adag sida la filayay kaga hadlay oo kaga hor yimid xarakada shabaabulmujaahidiin oo ah quwadda keliya ee diidi karta wax kasta oo ka dhan ah diinta dalka iyo dadka soomaaliyeed war-saxaafadeedkao ciwaan looga dhigay difaaca diinta iyo dalka waa waajib sharci ah ayaa si deg deg ah uga soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab saacado un kadib markii magaalada ankara ee dalka turkiga ah uu heshiis ku dhex maray xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka iyo ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed ugu horeyn waxaa lagu caddeeyey mowqifka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku aadan heshiiskaasi waxaana lagu yidhi xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay si adag u diidaysaa heshiiska xaaraanta ah ee ay maamulka riddada ah ee xasan gurguurta iyo dowladda xabashida xalay ku saxiixdeen magaalada ankara ah ee ay soo abaabushay dowladda turkiga war-saxaafadeedka oo markhaati gashanaya heshiiskaasi ayaa mar kale waxaa lagu yidhi sida ku cad qodobada heshiiska maamulka riddada ah ee uu hogaamiyo xasan gurguurte wuxuu xabashida u oggolaaday inay qaadato qaybo ka mid ah xeebaha soomaaliya wuxuuna oggolaansho siiyey ciidamada xabashida ee gumaysiga u jooga soomaaliya xasuuqana kula kacaya shacabka soomaaliyeed ilaa iyo maantana ciidamo ku soo daabulaya dalka si ay u qabsadaan deegaano hor leh war-saxaafadeedkan uu baahiyey maktabka warfaafinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa intaasi kadib waxa ay xarakadu far waaweyn ku sheegtay in ay dadka soomaaliyeed u caddaynayso in heshiiskaasi lagu kala saxiixday ankara ah uusan waxba ka duwanayn midkii lagu saxiixday adis ababa ee dhex maray abiye axmed iyo muuse biixi hadafka uu xasan gurgurta heshiiskana ku xaqiijiye uu yahay keliya doodii uu fagaarayaasha la taagnaa muddada sanadka ah ay ahayd in isaga la soo marsiiyo qandaraaska lagu bixinayo badda soomaaliya intaasi kadib waxaa bayaanka lagu adkeeyey mowqifka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku aadan heshiiska halista ah waxaana lagu yidhi xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay mar kale ku celinaysaa go'aankeedii ahaa in aysan marnaba aqbali doonin heshiisyada xaaraanta ah ay maamulada riddada u saxiixaan dowladaha cadowga ah gaar ahaan xabashida etoobiya oo horay gumaysi ugu haysatay dhul soomaaliyeed haddana u soo diyaargarowda inay ku darsato inta dhiman oo ay baddeenu ku jirto ugu dambayntii xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dadka muslimka ah ee soomaaliyeed ugu baaqday inay fadhiga ka kacaan kuna baraarugaan heerka ay gaarsiisan yihiin hagardaamooyinka uu cadowgooda u maleegayo war-saxaafadeedku wuxuu qaybaha dambe diray baaq si gaar ah ugu socda dhallinyarada ah waxaanu si gaar ah dhallinyarada muslimiinta ah ee soomaaliyeed ugu baaqaynaa inay kaalintooda qaataan ayna gutaan waajibka sharciga ah ee ka saaran difaaca diintooda dalkooda iyo dadkooda waxaana lagu soo gebagabeeyey dhambaalkan xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay balan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah ilaa ay giiga soomaaliyeed ka saarayso cadowga horarka ah ee ku soo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteeda ay allah keliya u sugnaanayso allah wuxuu yidhi cizada waxa ay u sugnaatay allah rasuulkiisa iyo mu'miniinta munaafiqiintuna waxba ma oga
isla arrinta la xidhiirta heshiiska uu xasan etoobiya ugu saxiixay inay qaadato qayb ka mida badda soomaaliya ayaan ku guda jirnaaye culimmada iyo bulshada ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah gaar ahaan degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa si adag kaga soo horjeestay heshiiskaas sheekh maxamed balle iyo sheekh cusmaan dacwo oo ka mid a culimmada ayaa waxaa su-aalo ku saabsan heshiiskan weydiiyey wariyaheenna cawiil cabdulaahi asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugu horeyn kusoo dhowow idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan jazakallahu khayran waa dhowahay xasan sheekh etoobiya inuu siiyo badda soomaaliya ayuu ogolaaday sidee u aragtaa bismillaahi raxmaan raxiim inuu bad siiyo xasan sheekh ethoobiya waa waxaan filaynay weeyaan waa wax in badan hadalladiisa laga garanayay waa wax mararka qaarkood uu caddaynayay wax hadda qofku uu ku naxayo ma aha maxaa yeelay intaasoo jeer buu ku yidhi annaga hana soo maraan annaga waxana weydiiyaan annagasa marka qof kasta oo caqli leh oo indheergarad ah dadkan indhowgaradka ahayn mooyaane laakiin indheergarad hadduu yahay waa fahmayey inuu ka xumaa oo ka hinaasayay muuse biixi laakiin asagu uu lilaahi u ahaa inuu wax siiyo inuu soo dhoweeyo inuu dabadhiib u noqdo inuu la shaqeeyo inuusan wadani ahayn qof kasta oo muslim oo muwaxid oo indheergarada waa uu garanayey marka qofka hadda ku baraarugayo waxbuu bixiye leh waa qofkan ama caalamka iyo dhegaysigiisa la socon ama waa qofkan ninkaan aqoon marka ninkan isaga ah alinaau yandax mimaa fiih weelka wixii ku jiray waa ka soo shiifa marka waxaba yaraatay annagu aanu macnaha aanu ka daahnay naga daahan maaha waana u jeednay waana filaynay etoobiya baddeenna xoog iyo xeelad waan ku qaadanaynaa ayay ku hanjabtay haddana way muuqataa marka maxaa la gudboon ummadda soomaaliyeed dadka soomaaliyeed waxaa la gudboon inay hadduu joogo saylac iyo hadduu joogo lowyacaddo iyo hadduu joogo raaskaambooni inaan nin asagoo kale ah oo amxaar ah iyo dabadhilif kiristan ah inaysan waddankooda qaadan qof kasta oo muslima rag iyo dumar waxaweye siyaasi iyo indheergarad iyo qof kasta waa inuu iyo kuwa mutacalimiinta muthaqafiinta caalamka joogta wuxuu raba ha barto ninkii soomaali ku abtirsada oo markaa soomaalinimadiisa aan wacal ka dhigayn oo aan garcinayn maanta inuu ka dhiidhiyo weeyaan maanta qoriga inuu qaato weeyaan maanta qalinkiisa inuu qaato wax qoro weeyaan maanta gabaygiisa inuu qaato wax tiriyo weeyaan maanta inay buraanburto kelma sheegto weeyaan maanta shiikh hadduu yahay inuu wacdiyo weeyaan siyaasi hadduu yahay manaabirta caalamka inuu ka hadlo weeyaan oo yidhaha siyaadada waddankeenna waa in la dhowro haddii kale miya fasatadkuruuna maa aquulu lakum markii madaxa inta laga garaaco sida waxa weeye weeyaan gumaysiyada hadda ay ku jiraan oo waxa weeyaan nfd iyo ONM ay ku jiraan iyo soomaali galbeed ay ku jiraan waxaan leeyahay marka hali maalin bay ceel joogtaa maanta waxbaa noo abaabulan cudud baanu leenahay mujaahidiin baa noo joogta qof kasta uba dabku intuu baxayaa dab lagu qar- qabsadaa aan diyaar garowna wajazaakum allahu khayran aad iyo aad ay umahadsantaha jazaaka allahu khayr asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ugu horeyn kusoo dhowow idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan adigoo magacaa ku bilaabaya
bismillaah alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waa dhowahay sheekh cismaan maxamed shire cismaan dacwo
xasan sheekh etoobiya inuu siiyo badda soomaaliya ayuu ogolaaday sideed u aragtaa arrintaas bismillaah alxamdulilaahi rabbilcaalamiin Eh, xasan sheekh taa iyo wax ka badanba waa laga filayey awalba wuxuu ahaa gaal weynaaday oo waddanka haystay anigu ma aaminsan ninkaasi inuu muslim yahay xasan xasan gurgurta waxaan aaminsanahay inuu kiristaan yahay cidda uu siiyana waa walaalkii oo abi axmed ah oo gaal kale isla yihiin xasan eh, gurgurte waad ogtihiin waxa uu waddan ka sameeyey inuu masaajido uu dumiyey inuu xabaalihi qoday inuu maaragtay dhulkii iibsaday inuu awalba da- dalka boobayay iyo dadkaba awalna markii horeba ee wuxuu rabay musabixunba uga hormaraye inuu maaragtay maxaa aniga loo soo mari waayo maaragtay musabix loo laakiin inuu dalka iibsado taa iyo iyo ka badanba waan ka filan horey xasan sheekh wuxuu iska dhigayay nin badda difaacaya marka haddeertaan maxaa isbedelay Eh, bismillaah alxamdulilah allahuma sali wax haba yaraatee mow waxa uu iska dhigayey waxa weeyaan waxa la yidhahda xaqiiqiyan ama xaqiiqada ayaa meesha ka awla ah xaqiiqada waxa weye waxa uu iska dhigaya inaan waxba ka jirin Eh, xasan sheekh awalba wuxuu ahaa eh, daalin mujrima ilaahay diintiisa la dagaalamayey mujaahidiinta la dagaalamayey Eh, taariikhadeena haddii dib loo raaco nin hadda kaniisado galay oo gaalow meesha u joogta ayuu ahaa Eh, marka wuxuu iska dhigayey dowlad buu iska dhigayey wuxuuna iska dhigayey musabixi ayuunbuu maaragtay u diidanaa laakiin isagay musabix waxba ma kala sokeeyaan bal waxaa la odhan karaaba xasan gurguurte waa nin dalka iyo diinta iyo dadkaba iibsaday aan waxba hambayn waxba ka xishoon waan ognahay oo ninka la yidhaahdo eh, turki isna wuxuu wadaa inuu khayraadka boobo waa murtad kale ama waaba gaalba eh, reer galbeedku ka mid yahay waan ognahay wuxuu doonayaa eh, shidaalka wadanka iyo badda wadanka etoobiyana wuxuu u arkayaa ciidanka mujaahidiinta ka difaacaya inay yihiin laakiin mujaahidiintu eh, walaa turki walaa maaragta etoobiya walaa murtadiinta xasan gurgurtiya kuwa la midka ah waxa weeye midna mujaahidiintu uma joojinayaan diintooda ayay koryeerayaan u dagaalamayaan habeenii maalin ku fekerayaan ilaahay bayna janno ka- kaga doonayaan oo naftooda iyo maalkoodaba waxay u bixinayaan diinta ilaahay iyo kitaabka ilaahay inay inuu kor noqdo marka mujaahidiintu insha allah arrintaa marnaba waxa weeyaan ma liqayaan wayna ka dhiidhiyaan wayna ka dagaalamayaan aad iyo aad ay umahadsantaha jazaaka allahu khayr sheekh khayr allah kusalaakum cawil ayaa su-aalo kuwaasi la mida waxa uu weydiiyey bulshada ku dhaqan degmada jilib ee walaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe waxa ayna shucuurkooda ku muujiyeen sidaan ugu horeyn kusoo dhowow idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan adigoo magacaaga ku bilaabaya waan ku dhowaa idaacadda alfurqaan magacaygu waa cabdirashiid een, waanaad mahadsantihiin sideed u aragtaa heshiiska xaaraanta ah ee uu xasan sheekh etoobiya ku siiyey qaybo ka mid ah badda soomaaliya Een, heshiiska uu xasan sheekh ku siiyey xabashada etoobiya baddeenna iyo dhulka soomaaliyeed waxaan u arkaa heshiis xaaraana oo runtii marka horeba marka la sheegaya heshiiska xaaraantaaba la yidhaha gebigiisaba waa heshiis een, xaaraana oo baadil ah uuna ku siiyey cadowgeenii koowaad baddii soomaaliyeed uu ku bixiyey waxaan u aragnaa heshiis xaaraana oo suurtagal ahaan ahayn inuu mataqaanaa fulo heshiiskaasi waanan ka soo horjeednaa saasaan u arkaa heshiiskaasi asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugu horeyn kusoo dhowow idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan adigoo magacaaga nugu bilaabaya waa ku dhowahay magacayga waa cabdulaahi cumar axmed
sideed u aragtaa heshiiskii xaaraanta ah uu xasan sheekh etoobiya ku siiyey qaybo ka mid ah badda soomaaliya kii hore waxba ugama bedelno kii eh, muuse bixi uu la galay etoobiya kaasoo kale le kiioo la adkeeyey waay saan anigu qabo xasan sheekh wuxuu horey ugu soo horjeestay heshiiskii muuse biixe iyo abiy axmed maxaa keenay hadda inuu isaga saxiixo heshiiskaas la mid ah
sababta marka hore muuse biixi yaa feermeeyey hadda asagaa feermeeyey marka marka horeba wuxuu rabay asiga inuu feermay waatay asiga iyo madaxweynihii jabuuti iskugu tageen jabuuti iyo muuse biixi laftiisa muuse biixi markuu ka soo laabtay wuxuu aaday abeegu aaday midaasay ka wada xanaaqeen maxaa fariin ah aada u diraysaa ummadda soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed waxaa fariin uu dirayaa etoobiya hadde waa dad colaad joogta ah aan naga dhexaysa wey colaad badan baa naga dhexaysay colaaddeen waa soo taagneed awoowayaasheenni hore way la dagaalami jireen anigan haddaynaan u diyaargarowno waxa weeye waa yuhuudda afrika qaybta annagana soo xagta wey etoobiya marka annagana si yuhuudda iskaga dulkacaan lahayn sidii nimanka la yidhaahdo haza oo kale anigana inaan iskaga dulkacno hadduu ilaaha yidhaahdo aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay baarak allah fiik asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowow idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatuhu waan ku dhowahay sideed u aragtaa heshiiskii xaaraanta ah uu xasan sheekh etoobiya ku siiyey qaybo ka mid ah badda soomaaliya heshiiskaas xaaraanta ah waxaan u arkaa qof kasta muslimaas uu arko waa mamnuuc waa heshiis xaaraana oo kii muusud biixi muuse masaamari daba joogo waaye saasaan u arkaa mana ka yeelayno mana yeeli doono insha allahu tabaaraka wa tacaala etoobiya waxaan u ogolnahay bad iyo berri iyo dad mid ma jirto asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ugu horeyn kusoo dhowow idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan adigoo magacaaga ku bilaabay calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga waxaa la yidhaahaa axmed sideed u aragtaa heshiiskii xaaraanta ahaa uu xasan sheekh etoobiya ku siiyey qaybo ka mid ah badda soomaaliya walaalow arrintaas waxaan u arkaa arrin aanan dhici karin oo fowdo ah waddankayna kufaar uma ogolin ay sababtu tahay baddayna iyo birimkayna annagaa iska leh gorgortanna kama gelayno xasan sheikh waa nin hurdaa oo hurdada hadda ka kacay cid ka yeelaysana malayn insha allahu tacaalaa etoobiya dalkayna waan ka ceshanaynaa biidnillahi alkariim aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay ugu horeyn kusoo dhowow idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan adigoo magacaaga ku bilaabay magaciiga caashu xuseen xaanshibaay waa ku dhowahay sideed u aragtaa heshiiskii xaaraanta ah ee uu xasan sheekh etoobiya ku siiyey qaybo ka mid ah badda soomaaliya waxaan u arkaa heshiis xaaraan ah oo xaaraannimo ay ku heshiiyeen oo maxay ahayd oona aynan ku matali karin soomaaliya oo aanan raalli ka ahayn oo aan ka xunnahay etoobiya oo etoobiya annagana calaaqaad nagama dhexeeyo waxaan naga dhexeeya dil iyo dagaal insha allahu tacaala meeshay joogaan waa ka maan walbana waa ka ceshanaynaa hadduu ilahay karaan noqdo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ugu horeyn kusoo dhowow idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan adigoo magacaaga ku bilaabaya calaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga faadimo cismaan waaye waa ku dhowahay adeecadda sideed u aragtaa heshiiskii xaaraanta ahaa ee uu xasan sheekh etoobiya ku siiyey qaybo ka mid ah badda soomaaliya etoobiya xasan sheekh badna ma siin karo mana siin karo wuxuu leeyahy wax dagsiisan karaa wuxuu soo caslihan dad ma siin karo oo maxay ahaydoo baddaas bad soomaaliyeed waaye nin kaligiisna ma dhiibi karo cid la siin karana ma jirto asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugu horeyn kusoo dhowow idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan adigoo magacaa ku bilaabaya bismillaahi raxmaani raxiim anigoo magacayga iskudaano cusmaan aadan sideed u aragtaa heshiiskii xaaraanta ah ee uu xasan sheekh etoobiya ku siiyey qaybo ka mid ah badda soomaaliya waxaan u arkaa arrin qaldan oo muslimiinta lagu xadgudbay cirdigooda iyo sharaftooda xumaan weynna loo geystay mana aqbali doonno muslimiinta iyo mujaahidiinta intay nool yihiin ilaahay idinkiis waana laga raynaa xasan sheekh maxamuud xasan gurguurti waxaan leenahay cadawada aad islaamka u qabta adiga allaha kugu reeba allahna kugu celiya adiga waxaan ku darsanaa bismillaahi raxmaani raxiim wiilasha murtadiinta diidoo madaxa jaraaya wiilasha bangaraafta beerkood bannaanka dhiga wiilasha beebaha guwaayoona baajinayn ilaahay ow baaqi midigtooda baraka gel
barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaad dhegaysanaysaan markaana waxaad ku soo dhowaataan xubinta dhacdooyinka toddobaadka oo habeen weliba oo jimco ah aan kusoo gudbino weeraradii ay toddobaadka fulisay xarakada mujaahidiinta al-shabaab maxamed sheekh cali ayaa soo jeedinaya
aad baad u mahadsan tahay moxamed cali aadan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubintii dhacdooyinka toddobaadka oo alaaba habeen weliba oo jimco aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ee alfurqaan qodobadan caawa soo ururiyay aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah maalintii sabtida lixda bisha jumaadu thani kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada kuna beegan toddobada disembar laba kun afar iyo labaatanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala wilaayada islaamiga ah higadow ayaa ka hortagay iskuday ay doonayeen inay ciidamada dowladda federaalka kusoo weeraraan deegaanka buusaar ee hoostaga degmada ceel waaqi gobolka gadow qaar ka mid ah raadiga askartii soo weeraray deegaanka buusaar ee lagu jibiyey ayaa mar kale isku ruursanayay deegaan lagu magacaabo daanyar fuulka oo hoostaga degmada ceelwaaq weerarkan waxaa lagu soo furtay hal qoryo ee ka fooli saban ah toddobada bisha jumaada thani kun afar boqol lix iyo fartanka hijiriyada geeska kalena waafaqsan sideedda bisha disembar laba kun afar iyo labaatanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraro habendheelmada waxay ku qaadeen fariisimo ay askarta dowladda federaalk ku leeyihiin degmada qoryoole ee gobolka shabeellaha hoose ee koonfurta soomaaliya iyo saldhiga askarta maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin deegaan lagu magacaabo ceel hindi oo ka tirsan degmada qansax dheere ee gobolka bay ilaayo haatan ma jirto faahfayno dheeraad ah oo ku saabsan weerarkaas oo kusoo dhacay warqabadkeena warbaahinta alfurqaan sideedda bishan jumaadu thani kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada sagaalka disembar laba kun afar iyo labaatanka guutada jugta culus ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar madaafiica waxay ku asqayeen xirada askarta maamulka la baxay jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka buule xaaji ee dhacduleedka magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose weerarkan duqeynta ah ee lagu ekeeyey xirada deegaanka buule xaaji ayaa waxaa ka dhashay khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraro ku qaaday xirooyin askarta maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin degmooyinka waajid iyo ceel berde ee ka wada tirsan gobolada bay iyo bakool guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar qarax ah la beegsaday saldhigga askarta booliiska ee maamulka la baxa jubbaland ay ku leeyihiin magaalada kismaayo waxaana jiray khasaarooyin soo gaaray askartii ku sugnayd saldhigga booliiska talaado sagaalka bisha jumaada thani kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada tobanka bisha disembar laba kun afar iyo labaatanka howlgal guulaystay oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen waddada dheer ee isku xirta wallaweyn iyo afgooye ee ka wada tirsan gobolka shabeellaha hoose ay ku qabteen gaari xamuul ah oo agab ciidan geeyey saldhigga belidogle ah oo ah taliska ugu weyn ay ciidamada maraykanka ku leeyihiin dalkeena soomaaliya waxaana gaariga la qabtay xilli uu kusii jeeday magaalada caasimadda ah ee muqdisho ciidamo aad u hubaysan oo taabacsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhigga ay askarta xabashada etoobiya ku leeyihiin degmada xudur ee gobolka bakool fariisin oo askarta maamulka la baxay koonfur galbeed ay ku leeyihiin degmada ceel barde ee gobolka bakool hal askari ayaa lagu diliyay howlgal qorsheysan oo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka sameeyeen deegaanka xawaadley ee gobolka shabeellaha dhexe waxauna ka tirsanaa ciidamada sirdoonka ee dowladda federaalka arbaco tobanka jumaado thani kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada koob iyo tobanka disembar laba kun afar iyo labaatanka weerar qaraxa oo ka dhacay degmada janaale ee gobolka shabeellaha hoose ayaa lagu qaarijiyey askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka kaasoo lagu magacaabi jiray jiire ciilow maaxiyow ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraro agaasiman waxay ku qaadeen degmooyinka waajid iyo xudur ee ka wada tirsan gobolka bakool khamiis koob iyo tobanka jumaadu thani kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada labiyo tobanka disembar laba kun afar iyo labaatanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay dagaal ku qaaday xerada askarta xabashida etoobiya ay ku leeyihiin degmada baar dheere ee gobolka gado militariga al-shabaab ayaa habeenkii xalay dagaal culus ku qaaday xirooyin askarta xabashada etoobiya ku leeyihiin degmooyinka xudur iyo waajid ee ka tirsan gobolka bakool dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gebagabaynayaa xubintii dhacdooyinka toddobaadka oo aan kusoo gudbinay qodobo kala duwan oo kusoo dhacay toddobaadkan sii dhammaanaya warqabadka warbaahinta islaamiga el furqaan intaan xubintan teeda kale aan hawada dib aan ugu kulmayn waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
لله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa waraysyada ayaan isla soo gaarnay aqoon-yahan jaylaani cabdulaahi cusmaan oo ku xeeldheer cilmiga beeraha ayaa sameeyey daraasad cilmiyeed uu kaga hadlaya in soomaaliya lagu beeri kara qamadiga iyo in kale iyo waxa dalkan iyo dadkiisaba u diiday in qamadiga ay beertaan habeen hore waxaan idiin soo gudbinay isagoo ka sheekaynaya cimilada uu qamadigu u baahan yahay iyo in soomaaliya ay fududahay in lagu abuuro caawana waxa uu ka sheekaynayaa tallaabooyinka ay tahay in la qaado marka la doonayo in la beero qamadiga
sida abuurka loo sameeyo xoogaa geneticsan gelaya by the way waa muhiim inaad wax ka aragtaan awalan qofka markuu rabo inuu bilaabo nooc abuur raadiyo qamadiga hadda suuqa yaala markaad soo qaado dad abuurto ma dhalanayo wuxuu ka yimid ukraine wuxuu ka yimid russia badankood meesha ninety plus percent waxay ka yimaadaan dhulkaas cimiladaasi cimiladeenu waxaan kala nahay aad baan u kala fognahay then marka waxaa la rabaa qofka marka ugu horeysa inuu helo genetic variability waxaa la rabaa crosses fara badan oo la sameeyey ama adi samayso ama lagu sameeyo ama hay-ad kale ha samayso waa inuu sameeya inuu helaa genetic variability yani waxaan ula jeedaa hidda kala duwanaansho fara badan waa inaad heshaa dalagyo waa inaad heshaa hiddahoodu aad u kala duwan yahay oo aad degaankaaga la timaado marka qaababka loo mara waxa weeyaan qaab conventional breeding waad aragteen crosska la sameynaa geleyda marka lasoo qaabta fooda laga soo qaybta labka ah qaybta dhediga sabuulka inta crosses gacana waad soo samayseen aan u malaynaya by the way masiga hadday tahay way suurataa labteeda iyo dhedigeedu waa self pollinated qamadiga waa la mid waa self pollinated ama waxaad ku samaysan kartaa qaabkan oo ah crosskii laba balaanta aad u kala qaaddood isku dhufato ama qaabkan mutationka dhalan doorsanka waxaa la isticmaalaa shucaac ama waxaa la isticmaalaa en- en, ah, chemicals chemicalskaas abuurka marka lagu furo waxaa wax iska bedelaya sameyska chromosomeska wax iska bedelayaan taa marka waxay sababi kartaa mutation markaad samayso ama waa negative sidaad rabtay kuma imanayso ama waxay noqon kartaa positive ayay ku iman kartaa marka waa probability under probability waa marka aad isticmaalayso qaabka mutationka ah ama genetic engineeringka oo ah in jiinkiiba lasoo guuriyo jiinkii kulaylka u adkaysi u lahaa in lasoo raro oo la keeno Ka- kaas waa mo marka waa labadan boos waa la sameeyaa laakiin almost waxaa aad u badbaado qaba oo macnaa xagga caafimaad ahaan oo bini aadamka iyo wax walbaba u wanaagsan waa conventional breedingka labadan kale riskigood waa uu sarreeyaa marka badiyaaba adduunyada waxa weeyaan waa la iska ilaaliyaa intaasaa lagaa laakiin maagmaagid unbaa loo isticmaalaa genetic engineeringka ama genetically modified eh, organismkan la isticmaalaya hadda almost adduunyada badan badankood way iska ilaalisaa laakiin qofku waa un waxbuu iska raadaadshaa ko n marka uu qof rabo inuu no- balqamadi uu xusho beeraad timid balqamadiyaa ku yaal ama bargeleyaa ku yaal ama balmasigaa yaalla waxaa jirta sifooyin indhaha si gaara loogu qabto lama fiiriyo kan balkan intaasuu dhalay keliya lama aho waxaa loo degaa yield characteristics gaara ayuu leeyahay yield characteristics gaarka waxaa ka mid a maalan qamadiga muhiim u ah waxaa la yidhahda harvest index harvest indexka waxa waaye een, yacni bal iyo gar- balka markaad soo qabato isagoo sabuulkiisa wixiisa watadaa soo qabato haruurka markaad gooni u dhigto balkan aad miisaanto ratio waxaad helaysaa intaasi waa badar intaasi waa bal marka sifada noocaasa ratio almost forty sixty u badan tahay waxay ka mid tahay sifooyinka u gudba dhasha waxaa ka mid a number of spikes tirada sabuulka iyo spiglets waa soo galaan seed weight-ka waa sifo inta badan gudubta bal waxaa jira abuur waxaa jira baf ah miisaankiisu khafiif yahay abuur waxaa jira miisaankiisu culus yahay marka sifooyin characteristics waxaa magaca geneticska waxaa kaloo la fiiriya yieldiga per meter square meeqa gram aad ka soo saartay boqol meter square aad abuurtay boqol meter square aad kuwa abuuran oo qamadi ah meeqa gram aad ka soo go'day marka waxaad helaysaa yieldigaaga intuu la eg ka leegyahay waxyaabaha marka sifooyinkaas almost waa deeply uma gelayo haddii marka eh, waxaad la timid abuur abuurkii markaad ku tijaabisay cimiladii aad rabtay aad ku tijaabisay wuu ku qanciyey marka waxaad raadinaysaa stabilization inaad samayso to be to- inuu noqdo stable stable inuu noqdo through seasons ama stable inuu noqdo through location ayaad ku dadaalaysaa markuu kuu noqdo marka varietykaas uu kuu dhammaaday marmara waxaa dhici karta marka maadan helin waxaad rabtaa kan wuxuu ku fiican dhalkiisu waa tob laakiin cudur hebel hadduu yimaado waa u nugul yahay balkan wax dhalkiisu waa fiican yahay laakiin cudur uu nugul yahay marka bal kale waxaad arkaysaa cudurkii ka iska difaaci kara marka waxaad u kala raraysaa maxay jiinkii baad ka soo qaadaysaa kan kanaad u gelinaysaa labadoodaad crossing ku samaynaysaa crossinka markaad samaysa waxaad helaysaa marka kii sifadiisii wax dhalkan wuu wadanayaa sifadii adkaysigana wuu ka soo rarayaa waalidkiisii labaad taa marka waxa weeyaan waa recombinance almost recombinantsku waa genetically complicated to some extent waxaan ula jeedaa ilmo lix ama toddoba isku aabbo isku hooya isuma eka dhammaantood midban qaab u egi waxaa la isku darsanay waa isku mid aabbihii hooya isku darsaday laakiinse recombinationkaasi oo genotype uu ku imanayo xoogaa levelkooda ugu adkaanaysa laakiinse waxa weeyaan waa muhiim qodob muhiim ah. marka waxaad samaysanaysaa recombinant oo ah sifooyinkii baad rabtaa inaad isu yimaadaan sifadii adkaysiga cudurka iyo sifadii wax dhalkaad rabtaa inaad midayso and then hadday taa marka aad- heerka haddaad ku ekaato waa okay haddaad heerkaas soo dhaafto waxaad samaynaysaa haddana selection waayo genotypekii sidii kuma yimaado genotype wuu isbedbedelayaa by the way waad ogtiin aliilaa jira jiinku waxa weeyaan aliil walba waxaa saaran wuxuu leeyahay oo oo dhowr laba jiin saddex jiina marka qaarkood saaran Ta kale waad release garaynaysaa waa stabilize garaynaysaa waa qodob kale oo muhiima kan waa xoogaa genetically ta labaad waxyaabaha kale ee muhiimka waxaa ka mid ah tii baa qodobkii waan kusoo noqday by the way kan waa tan Eh, haruur bal af soomaaliya ku qoran En, markii abuur aan suuqa keeno soo galo shirkad cusub aan ahay abuur baan soo diyaariyay abuurka markaan soo diyaar suuqa la imaado labadan qodob ayaa asaasi ah awalan inuu yeesho sifo muuqaala leh oo la- soocan yani wax oo distinct ah o kan waa hebel la dhihi karo isla mar ahaantaas inay noqoto stable genetic ahaan waxaa loo gaabayaa marka la idhaanayo dus oo stabilityga uniformityga iyo distinctnesska in la isla helo waxaa kaloo la egaa waayahay nooc cusub baad keenta haddii noocaaga uusan ka wanaagsanayn nooc suuqa hore u yaalay wax dhal iyo xaalad walbaba what's the use of it maxaan ka rabnaa kan cusub marka sababaha keeni kara inuu waxa sii socda ama sii socon waxaa ka mid ah helid dhaqaale aqooneed eh, waqtiga saamayntu waqtigan saamaynta intaas o dhanba saamayn bay leeyihin ta kale tallaabooyinka marka marka la samaynayo laga bilaabayo hawsh waxa weeyaan inaad la timaado genetic materials wixii aad beeraysa adduunyada waa inaad tagtaa waa inaad raadisaa abuur kuleyl u adkaysta abuur u adkaysta cudur x abuur u adkaysta xasharaad x qofku waa inuu markaasi sameeyaa collaboration with other institutions maana inuu banaanka aado inuu maaragtay hay-adaha la xiriiro meelaha wax laga baarbaaray wadankii waxaa ku guuleysta khad badan inaad ku raadisa weyaan marka koowaad marka marka koowaad waa inaad heshaa wixii abuur oo ah sifadii aad rabtay leh ama degaankaagii ha ahaado mid kale ta kale waxa weeyaan abuur markaad tijaabo samaynayso meel kasta laguma beero abuurkan waxaa la rabaa degaankaasuu u gaar yahay abuurkan waa dega- abuur afgooya waaye ama abuurkan waa afgooy abuurkii ja- jawhar waaye waxaa la rabaa very specific environmentig aad ku haysato facilities hadday tahay waraab hadday tahay wax wala mid ah waa inaad meeshii la rabay tijaabada lagu sameynaya aad ku samaysaa tijaabada waxaa lagu sameeyaa inta badan hal baraad ku samayn karta hadhowd waxaad samayn kartaa multilocational hadhow waad rari karaysaa by the way laakiin haddaad isla markiiba waa ku bilaabi kartaa saddex goob afar goobaad ku bilaabi kartaa adoo hubinaya performancega waxyaabaha aad keentay dhammaantood marka goobta la rabo waa qodob muhiim ah Eh, waa muhiim waayo haddaa meesha aniga aan taaganahay cimilahaan way ka duwan tahay meesha wiilkaa uu fadhiyo ta kale waxaa kaloo muhiim ah experimentiga markaad samayso waxaan waa genetic jiinku waad aragti waa isbabedelayaa variant cudurka markii la baarbaaraya covid oo kale variant one ayaa maalan la joogaa cudurkii intii baarista lagu jiro variantigiisu isbedelaya ayaa marka waxyaabahaas oo kale waa muhiim marka waxa waa karoobka labsadiisu ma fadhiyo سأبقى فخورا بإسلامي
guud ahaana intaas ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijka dhuwaxa waraysiyada tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي